faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyaha cadaado caawa qodobadaad ku dhegeysan doontaanna waxaa ugu dooroon cabdiraxmaan cabdishakuur oo gaaray degmada dowlow ee gobolka gado kadib abaaro baasan oo gobolkaasi ku dhuftay maamulka gobolka banaadir iyo laamaha amniga oo ka shiray sugidda amniga maalmaha xorriyadda ee fooda nagu soo haya safiirka soomaaliya ee dalka serbiya warqadaha aqoonsiga laga guddoomay lix carruur oo nafaqadarro ugu geeriyooda degmada maxaas ee gobolka hiiraan al-shabaab oo xoog kula wareegay isbitaalka guud ee ceelbuur akhbaaraadka dibadda warka habeen waxaad ku maqli doontaan in ka badan laba boqol oo qofa lagu dilay weerar ka dhacay dalkaasi etoobiya intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka habeen dhegeystayaal goordhow diyaar garooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
isniin sii baxaysa talaadan ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha lixaad sannadda laba kun labaatan iyo labo warkaa uu faahfaahsan waxaa inoo haya waryahayga cabdifataax cabdulaahi dhowre soomane aadaa u mahadsantahay sharmaake maxamed maxamuud sharmaake suuley dhegaystayaal iminkana warkii oo faahfaahsan aynu ku bilowno ciidamada booliska soomaaliya ayaa maanta waxay rasaasayeen arday u fadhiisay imtixaamka shahaadiga ee dugsiga sare farxaan maxamed baraale ayaa warkan faahfaahinaya saddex arday ayaa ku dhaawacantay shaqaaqa saaka ka dhacday iskuulka macalin jaamac ee degmada xamarweyne kana mid aha iskuullada lagu gelayay imtixaanka dugsiga sare oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada soomaaliya ardayda oo doonaysay inay gudaha u galaan iskuulka si ay uga fadhiistaan imtixaanka ayaa maamulka iskuulka waxa uu u sheegay inay ardaydu wakhtigii rasmiga ahaa ka soo dib mareen kadibna ardayda ayaa isku dayey inay xoog ku galaan gudaha iskuulka taasoo keentay inay isku dhacaan ardayda iyo askartii imtixaanka waardiinaysay taasoo sababtay inay askartu xabad ku furaan ardaydii imtixaanka gelaysay islamarkaana saddex arday oo ardaydii ka mid ahaa ay halkaasi ku dhaawacmeen ayaa waxa ay sheegeen saddex qofaa dhaawacantay wiilna garabkaa ka jabay saddex qofna xabad hadda ku dhacay sida lasii dad walaahi ma dareemi karo laakiin albaabkay naga xireen ardayda aniga daanaanayna waa soo daana meelo dheedheera degannaanay kajab soo raaceena meelo dheerta nafkaa baxdana waqti dheer anagu soo gelinay oo meel dheer maa ka soo baxnay bajaajka markaa imaanin iskuulka way naga xirteen waa gartay cabsi wal wala dareemoona hadda waxaanan balmiya anaga oo nala sheegay ina oo laba saac taxaan ka bilaabanahay waa gartay saakaan gurigay kula hadla laba toban saac walax ka soo baxay aniga oo qoraacan oo meel dheer ka yimaado waa gartay hadda oo laba saac walax taxaan qoraxda taagan marka cadaaladda u baahanan wasaaradda waxa loo soo loo sameeyay iyo gobolka ma inay buug kaliya soo saaraan ama waa in anaga xuquuqdeena helo hadaa gardarana sharcigaana qabaa haddiina gal gardarayna sharciga hanaga qabto hal saac iyo labaatan wuu xirnaaye walax laba saacaan imtixaanka loo fadhiisahay halahaasaa taagnayn waa nigala fura ama nigala fura labadanaan umari taada kale arday qaar xabadaas ku dhacday qaar way dhaawacmeen hal gacanaa laga jabshay gabar xaba waxaa lagu qaraaca qoray saas markaa cadaala mana ka haysaa ma jiro wax war oo ka soo baxay maamulka gobolka banaadir iyo dowladda federaalka taasi oo ku aadan dhibaatada saaka loo geystay ardayda soomaaliyeed ee imtixaanka gelayey imtixaanka oo bilowda maalintii sabdida aheyd ayaa maanta isniina waxay u tahay saddex maalmood waana markii ugu horreysay oo dhibaato noocaana loo geysto arday imtixaan gelaysa waxaa maanta banaanbax uu ka dhacay oo lagu dalbanayey in dib loo soo celiyo caruurtii loo qaaday dalka eliteria magaalada caasimadda muqdisho farxaan maxamed xuseen warkan ha faahfaahiyo baxayeen waddada nambar afar iyadoona waddadaasi ay noqotay mid mashquul badan qaar ka mid a waalidiinta oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa waxa ay ka warbixiyeen sababaha ay u banaanbaxeen iyagoona sheegay in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka codsanayaan in carruurtooda si deg dega ay u soo celiso baan nahay saq maamooyin waxaan nahay awlaaddoodii ka maqan tahay waxaana dad cabashaa waa dhibaataysan nahay ma hurudno oo ma harsanno awlaaddeennii ayaa naga dhibaataysan waddan baa inta la geeyay meel cidlaa baa dad ku shaqaysaa oo iska baaba'een baahi mataqaanid rafaad mataqaanid marka dowladda waxaan ka codsanaynaa xasan sheekh maxamuud maanta imaanayana wuxuu yidhi waa iska ballanqaaday ballanqaadkii jawaabtiisii aan ka rabno ilashayada lacag baa loo haystaa ha la yidhi haddii ilmahaas lacag loo haysto akoomaan furanaynaa adduunkaan u bandhigaynaa waa iska bixinaynaa dawladdu haddaysan akoonka lacagtu noogu jirin oon dawladdu noo hayn amaan dawlado kale ka caawinaynin waxaan u baahannahay inayna fasaxaan oo yidhaahdaan ilmihii lacagay u xaniman yihiin way ku sii badanaysaa lacagtu ilmaha akoommaan furanaynaa adduunkaan tuugsanaynaa soomaaliya waa iscaawisaa islaamkao dhan baana caawinaya dawladdu hana fasaxdo ilmihiina anaa keenaya haddaa i dooratinu afka buuxo gurmaraga markaatay ka leed maanta waxaan ka rabnaa ilmaha walaxow adeer u yahay iyo walaxow abti u yahay iyo walaxow biyaha waa ilma waa ku dhibaataysayn elataray nin xaasidaha ilmahaas gata fahad iyo farmaajaa gata ilmahayn ay kaana geeyeen maha waa in xoway ow ilmayni noo keenaan shalay waxaanan dhahay mucaaradaa waxsiiye mucaaradaa soo abaabulo biriga mucaaradaa waxsiiye maanaana leeyahay ha noo keena ilmayna xasan waxaan ka codsanaa saa ulu amri inuu ilmayn noo keeno dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo ayaa dalka eritrea u qaaday shan kun oo askari kuwaasi oo halkaasi lagu soo tababarayo iyadoona cabasho joogta ay muujinayeen waalidiinta dhashay askartaasi dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda laga sugayaa in askartaasi ay dalka dib ugu soo celiso cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa maanta waxa uu gaaray degmada doolow ee gobolka gado kadib abaaro baasan oo ka jira degmadaasi cabdiraxmaan maxamuud warkan ha faahfaahiyo erkey gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadinimada iyo gurmadka abaaraha mudane xildhibaan cabdiraxmaan cabshakuur warsame ayaa safar shaqo maanta ku tegay magaalada doolow ee gobolka gado erkey waxaa safarka ku weliyay ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay aadan adimoola oo sidoo kale ah xiriiriyaha iyo isuduwaha howlaha bini-aadinimada ee howlgalka kaalmeynta qaramada midoobey ee soomaaliya nusom xubno ka socda xafiiska qaramada midoobey ee iskudabaridka arrimaha bini-aadinimada ooja ayaa sidoo kale erkey ku weliya socdaalka shaqo kaas oo ku qotoma guurgelidda xaaladaha abaaraha iyo nolosha danyarta abaaru saameeyeen ugu horeyn erkeyga ayaa maamulka gobolka ee kan degmada ka dhageystay warbixinta xaaladaha abaareed ee ka taagan guud ahaan gobolka gado gaar ahaana degmada duulow oo dhacda koonfurta soomaaliya erkeygu waxa uu kormeer ku tegay xeryo barakac oo ku yaala gudaha iyo duleedka magaalada sida xerada kabaaso oo barakacayaasha ku jira u badan yihiin caruur haween iyo dad da-ah oo u baahan gargaar iyo garab istaag deg deg ah ergeyga oo xalkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa booqannay xaaladda dadka ay ku sugan yihiin duruufahoodana waan soo aragnay waxaan rajaynaynaa in markaan noqono warbixin buuxda aan dowladda soomaaliya iyo madaxeeda aan ka sii doono iyo beesha caalamkana sidaas oo kale aan insha allahu aan ka sii doono dadka deeqaha bixiya united nationka waxaa u soo wada madaxeeda waxay ahayd inay la arkaan xaaladda in gargaarka deg dega la xoojiyo dowladda soomaaliya waxay qaban kartana aan deegaanka iyo dadkaan u qabanno runtii aad iyo aad ayaa uga mahadcelinayaa soo dhoweynta odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinka iyo guddoonka deegaanka iyo qaybaha kala duwanba ay noo muujiyeen waxaan leenahay doonow la soo gaaro gargaar degdeg ah dad badan ayaa ku soo qaxay oo aad u duruufaysan waana arrintaasna waa shaqooyinka aan madaxweynaha oo muhiimadda markuu siiyey inuu ii magacaabo inaan noqdo ergeygiisa gaarka ee arrimaha gargaarka bini'aadanka iyo abaaraha waa shaqada ugu horreysa inaan tago deegaanada dhibaatada ay ka dhacdeen la tegi karee ammaanka uu ka jiro kuwa kalena aan dadka haysta oo gacanta ku haya oo oo diidan dadka in gargaarka la gaarsiiye aan la hadalno waxaan rajaynaynaa in dadkaan dhibaataysan aan gurmud annaga dhinaceenna ah dowladda soomaaliya iyo dhinaca ciidaha qaramada midoobay ay insha allah heli doonaan dayladhaanta caalamiga iyo midda gudahane aan wadi doono dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ka raj- waxaan ka codsanaynaa in siday isku gargaari jireen iyo siday isku kaalmay jireen in dadkooda iyo walaalahooda u kaalmeeyaan xilli a- adagaa lagu jiraa waxaan ku jirnaa xilli afar xilli roobaad ay baaqdeen midka soo socdana aan la ogeyn inta uu la-egyaha runtii dadka u soo gurmada walaalihiin ah fursadda ay haysataan dadka inaad xun qabataan oo ehelkiina ilaahayna ugu dhowaataan soomaalinimana ugu danqataan waad isgargaari jirteen waa istaageeri jirteen arrintii ha la soo celi waxyaalaha kaleo dhanoo lagu mashquulsan yahay inaan iska joojinno aan gargaarka bini'aadanka iyo dadkana tawaalaysan saan gacan u sii lahayn aan ma aan markii u horeeyay ergar- ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha uu socdaal shaqo ku tago waxaana uu hore ugu tegay magaalooyinka baydhabo iyo sidoo kale buulo berito oo ka kala dirsan maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabelle xasin cabdiraxmaan maamulka gobolka banaadir iyo laamaha amniga ayaa ka shiray sugidda amniga maalmaha xorriyadda ee fooda nagu soo haysa maamulka gobolka banaadir iyo laamaha amniga ayaa ka shiray sugidda amniga maalmaha xorriyadda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud cumar finish ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay labaatanka juun sanadka laba kun labaiyo labaatan shir gidoomiyey kulan looga hadlayay u diyaargarowga toddobaadka xorriyadda ee soomaaliya labaatan iyo lixda juun iyo kowda luuliyo kaasi oo ka soo qayb galeen dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir taliyaasha laamaha ammaanka qaybta guud ciidanka booliska soomaaliya iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar shirkan ayaa waxa uu ahaa mid uu duqa muqdisho ku farayay madaxda maamulada iyo saraakiisha laamaha amniga sida ay ugu diyaar garoobi lahaayeen xuska maalmaha qaran ee labaatan iyo lixda juun iyo kowda luuliyo isla markaana loo wacyigelin lahaa bulshada ku dhaqan caasimadda muqdisho lana gaarsii lahaa fariinta duqa muqdisho in laga wada qayb qaato xuska toddobaadka xorriyadda iyadoona la fulinayo awaamiirta maamulka gobolka banaadir ee ah astaanta qaran la suro guryaha iyo goobaha ganacsiga ee saaran waddooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda muqdisho iyadoona sidoo kale laga wada shaqeeyo nadaafadda iyo bilicda caasimadda muqdisho guddoomiyaha gobolka ayaa waxa uu kaluu sheegay in uu magacaabay guddi heer gobol isugu jira guddoonka maamulka gobolka agaasimayaal iyo guddoomiyaal degmo ayna hogaaminayso guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada basma caamir shakeeti kuwaasi oo ka shaqayn doona xuska toddobaadka xorriyadda isla markaana la falgeli doona guddiga heer qaran ee xuska toddobaadka xorriyadda soomaaliya safiirka u fadhiisan doona dalka serbiya dowladda soomaaliya ayaa warqadaha aqoonsiga laga guddoomay wariyahayaga maxamed warkan ha faahfaahiyo madaxweynaha jamhuuriyadda serbiya mudane alexander faxis ayaa warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka guddoomiyey danjiraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u qaabilsanaan doona dalka serbiya mudane maxamed cabdulaahi axmed dalka serbiya iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer kaasi oo ku saabsan iskaashiga labada dal waxaana danjire maxamed cabdulaahi uu la wadaagay madaxweynaha serbiya dhambaal salaana oo uu maalmihii lasoo dhaafay ka waday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xiriirka muqdisho iyo bilgareed ayaa soo bilowday lixdan iyo laba sano ka hor waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda serbiya mudane alexander faxis uu sheegay in labada dal ay leeyihiin taariikh iyo xiriir guud ahaan intaasa caawa kusoo gebagabaynaya waruuxii dalkay dibadda naga soo gaaray cidda warkeena dib kala soo qabsata ciddan ka began asagoo maqal iyo qoraal isugu jira mar kale waxay ka daalacabi karaan website-keenna oo ciwaankiisu yahay w w radio cadaad dot com warka waxaa soo saaray sharmaake maxamed maxamuud anigu waxaan ahaa cabdifatax cabdulaahi intaan warkan warramid ku kulmi doona habeen wanaag